si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu maamulka jubbaland gaar ahaana wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogaya gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqayn karin gudaha magaalada kismaayo maamulka ayaana ku amray gaadiidleyda inay u dhammaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka warqadda canshuurta wadamarista iyo dhammaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay waxaana ay durbo saameyn xoogan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada kismaayo kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyey habka fulinta amaradaasi iyo waddooyinka oo burbursan cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cabdisubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey amaradaasi waxaana uu faahfaahinaya sida uu u saameeyey amarka ka soo baxay maamulka jubbaland darawallada gaadiidka yow dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dowladda ku gar leedahay markii maarayntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaansho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda aniga shakhsiyan waan qabaa waddanku maadaama oo ilaa sagaashan iyo kowdii uu burbursanaa dhibaatooyinka la gedisanna lasoo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa anugu waan qabaa dhaqaalahana la kobciyo adeegana la kordhiyo laakiin waxaad moodaa habka ay dowladdu u howlgelayso isagoo adeegii iyo sarfiskii ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay tallaabo xoogan in hal mara la qaadayaad moodaa markii aan sii kala qaadno waxaa muuqataa wadanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaanaa waxyaabaha ii muuqda waxaa ka mid a waxaad moodaa hal mar dowladdu markii la dhaho baabuurtii warqadii inshuransiga ha loo gooyo taarikadii ha loo gooyo laysankii darawalnimo iyo laysansigii mataqaanaa qofkii ha qaato mid walbana raydka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay waxaad u malaysaa dalkiina inay u jirto dhaqaalihiina u hooseeya soomaaliya oo dhan waxaad moodaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu marka waxaan codsanaynaa dowladdu xitaa howlgalka markii la gelayo in gacan naxariis liyo il naxariisna loogu fiiriyo oo jekinka toddobaadkiiba wax nalaga jekim ama bilihiiba la kala fogeeyey xilliga wax la qabanayaan qabnaa marka waxaan ka cabanaynaa marka dowladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinaysa inay gacan adag tahay baan dareensanay aadan gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googo-an qofka canshuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka wadada uu gaadhiga ku wadaya ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinayay iyo sida emerjensiga lagu bixinayo isuma dhigmo kolonel bashiir xiis khaliif taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka ee maamulka jubbaland ayaa v o a u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciga loogana baahan yahay bulshada magaalada kismaayo in ay qaataan sharciyada isagoona ka hadlayay cabashada gaadiidleyda ee burburka waddooyinka ayaa waxa uu yidhi international law adduunka dhan ay ka jirtaa baawar baan wadanayaa mana goosanayo road tax yani adduunka kama shaqayso not only somalia lakin adduunka o dhan ba kama shaqayso dadkii qofkii dee wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanaya inuu waxaan tahay xaq lakin dee dadkii waayadii dambe dhasheen weligoodba dowladda arag waxaa laga yaabaa inay si kala wacan adda moment maaha laysan keliya waa laysan waa tirsmurtaale waa buugga baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba si u yaqaan waa documentiga baawarka o dhan qofka inuu leeyahay log boogiisi buuggii baawarka waa inuu leeyahay tirsmurtaale waa inuu leeyahay driving license intaasoo dhan waan eegay waan garan karaa inay caqabad tahay lakiin de dadka waan waaninay waan hadalnay intaa kes waxaan samaynaynaa wixii aan qaban karna inaanu qabano hawsha siday tahay inaan u fulin marka go-aankiin muxuu yihi marka go-aanku waxaa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buuggiisa baabuurka oo sharciga baabuurka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haystaa waddooyin badan baa magaalada ka burbursan laakiin the coming weeks and month bilaha soo socda haddii alla idmo waddadana waa la samaynayaa sideed waddo cusubna waan dhiseen situationka magaalada waan garan karaa iyo shacabka iyo dadka magaalada degan yani laysankii iyo road taxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye laakiin de qofka hadduu baabuur wadayo magaaladan uu dhex socdo sharcigaa dhigaya inuu liisna lahaado saacid cabdulaahi macalin maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka jubbaland waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharaynta sharciga waxay soo saartay awaamiir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn si taas loo fuliyey marka waxay soo saartay wasaaradda amaro ah in magaalada kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa sida taarikada gaariga lagu xiro log buugga oo ah buugga cadaynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka driving licensiga ama ruqsadda kaxaynta ee gaariga intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystirnayn ama inaysan magaalada dhex mari karin iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan marka intaas ayaan soo rognay awaamirtaas ayaa usbuucan ka socda amarkan ka soo baxay maamulka jubbaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada kismaayo loo dhammaystiro dhammaanba sharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xili ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada kismaayo taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiidleyda misna maamulka uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awood u lahayn bulshada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo